wasaaradda howlaha guud iyo dubdhiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ku qabatay tobabar aqoon kororsiya oo loo qabtay qaar ka mid a shaqaalaha wasaaradda kuwa dowladaha hoose iyo xubno ka socda hay-adaha dhulbixinta jubbaland kulanka ayaa diradda lagu saaray sidii loo hormarin lahaa arrimaha dhulbixinta deegaanada maamulka jubbaland gudoomiyaha degmada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa ka hadlay ugu horeyn tababarka waxa uuna sheegay in wax badan laga qabto in loo baahan yahay arrimaha dhulbixinta deegaankan aan hadda ku noolnahay ee magaalada kismaayo in wax la daraaseeyayna waa wax mustaqbalka hadhow in anfici doonto yani haddii waddo la daraaseynayo ama waddo waddadaasayto in laga fiiriyaa infrastructuradii dhan ee u baahneed imkaaniyaadka ee u baahneed in laga fiiriyo meeshii dhelinijka u mari lahayn wadooyinkii bulshada nafteeda in laga talageliyo marka waxaan rajaynayaa marka in traininkan markuu dhammaado wax badan hadduu ilaah yidhaahdo barnaamijkii awalkoor loo dhisaan garayn jiray ama qaabkii wax looga bedeli jiray ee wasaaradda howlaha guud iyo maamulka degmada ay qaban jireen intaa in ka duwan inay ka soo baxdaan rajaynaya wasaaraddana waa kaga mahad celinaynaa traininadan in badan u qabanayso howlwadeenada maamulka degmada kismaayo oo aqoontooda iyo waayo aragnimadooda kor loogu qaadayo agaasime run ahaantii ragga meeshaan fadhiya ee degmada ka socda waa rag khubaraha xaqiiqatan injineeraha ku jiro rag lafdhabartii hadda magaalada u ah waaye rag in badan magaaladan kasoo shaqeynayo waaye aqoontanna way u baahan yihiin maadaama aqoontii modern technology ay noqotay in maalin maalin kasta lasii update gareeyo aaday uga baahan yihiin marka waa idinkaga mahad celinaya mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rajeynayaa marka in daraasadda markii la fiirinayo in laga fiiriyo deegaan ahaan ma ku habboon tahay meeshaan horta wadda in laga bixiyo ama wadda inay noqoto ma ku habboon tahay dhanka kale agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska dowlad goboleedka jubbaland cabdishukri carab ayaa ka hadlay ujeedada ugu weyn ee laga lahaa tababarka ma ahan tababarkii noogu horreeyey marar fara badan ayaan tababaro noocan oo kale soo qabanay tababarkeena maanta wuxuu ku saabsan waa aqoon isweydaarsi ku saabsan hanaanka daraasadaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha degmada kismaayo mowduuceen taasuu ku saabsan yahay wuxuu ka mid yahay dadaaladii wasaaradda howlaha guud iyo sidoo kale dowladda hoose ee degmada kismaayo ee horumarinta qorshaha magaalada waxaan ka soo bilownay waxaan ku soo bilownay brograamkeenna ururinta galka xogta magaalada waxaan sidoo kale soo qabanay aqoon isweydaar aqoon isweydaarsi iyo tababaro ku saabsan hagaha dhismaha ee degmada sidoo kale habka mudnaasiinta mashaariicda horumarineed baan ayadana soo aragnay maantana hanaanka daraasadaynta suurtagalnimada mashaariicda dhismaha ayaanu maraynaa hadduu ilaa yihahda tababarkan ayaa socon doona muddo laba maalina waxaana diradda lagu saari doonaa sidii wax badan looga bedeli lahaa arrimaha dhulbixinta